arrintan runtii la yaab ma laha inay dhacday laakiin waxaa la yaab leh maxay intaasoo dhan u qaadatay waayo faragelin qaawan oo runtii aan maaragtay aanan caadi ahayn marka xiriirka caalamiga loo eego ayaa muddo dheer ka socotay labada wadan xiriirka u dhexeeya waxaa aad iyo aad aad moodaa in in kastoo annaga aan wax badan ka dignay in dowladda iyada kenya ay si aad u qaawan ay u faragelinaysay arrimaha gudaha oo soomaaliya arrimaha gudaha wadanna waxaa weyaan waxaa weeyaan non interference in internal affairs of another state waxa weyaan one of the waxay ka mid tahay qodobada halbowlaha u eh jimciyadda quramada u dhexaysa nidaamka u yaallo kow ay ka tahay in arrimaha gudaha oo qaran uusan qaran kale faragelin karin marka faragelintaanadana waxay ahayd mid qaawan mid aanan geed lagu soo gabanayn mid qayaxan mid runtii marka si loo eego waxshinnimo aad ku tilmaami karta ah marka inay soomaalidii maanta ay go-aan gaarto ay tiri yeeli mayno in maaragtay dhaqankan aanan munaasabka ahayn nalagu sii wado ma aha wax la yaab leh waa wax wadan kasta uu samayn lahaa waxa la yaab leh maxay soomaaliya u qaadatay muddada intaa la eg ay maaragtay inay inay inay
marka waa fargelin soo jiitamaysaa leedahay way soo jiitamayso aad bay soo jiitamayso way iska caddeed wax la qarinaya ma aha iyaga kelina ma aha kenya keli ma aha waa kenya iyo maxay yihiin waxay ahaayeen etoobiya markuu meles uu meesha joogay mise t p lfka ay xukunka haysteen iyo imaaraadka oo si maaragtay khariban oon caadi ahayn ay iyagana u soo dhexgaleen marka waa waa waa waa waa wax badan oo runtii hadda maanta lahay natiijadeedii laakiin dowladda kenya oo ka hadashay arintan ama go-aanka soomaaliya ay safiirkeedii ugu dirtay la tashii soomaaliya safiirkii kenyana ay kenya ugu soo dirtay inuu la soo tashado dowladdiisa way beeniso waxay leedahay wax faragelina anagu kuma hayno soomaaliya idinka ama adiga xaggee ka keentay faragelintan ama anigaa keenaymiso wax iska caddeehe oo si joogtee waad aragtay adiga haatee marka waxaa ka mid a quwadaha meesha ka shaqeeya oo amisomka amisom command bay leedahay mar waxaa nin jaranaho ugandas baa weynaan jiray marba nin baa weynaa lakiin hadda marka ugu dambaysa etoobiyaan baa weynaa marka qisadii ka dhacday hata ciidamada etoobiyaanka iyo ciidamada kenyaanka ay isku qabsadeen erboorka kismaayo iyo waxyaabo lamid oo fara badan iyo maxay ahayd nimankii maamul goboleedyada inta ka dhigteen iyo mucaaradkii soomaaliya oo ka dhigteen halkan inay tahay xarun ka dhigteen ayagii oo madaxweyne ku-xigeenkii uu toos u yidhi annagu waxaanu leeyahay xisaabtami doonaa soomaaliya markuu farmaajo meesha ka baxa waad garatay sooma iyadii oo wax fara badan oo aan la soo koobi karin oo qodob iyo laba iyo saddex iyo toban iyo shan iyo toban aan ahayn yaa jiraan oo iska cad marka faragelinta way jirtay wakhtigan hadda la joogo weliba midda u qayaxan oo soo jireenka ah oo aanan geed lagu soo gabanayn waxa weeyaan midda aan annaga ku hayno soomaaliya marka inay tillaabadan qaadeen waa caadi waa caadi waa international relationska waa sah
labada wadan wax badan baa ka dhexeeya oo dhanka muwaadiniinta labada wadan iyo ganacsiga iyo isu socodka marka laga soo tago arrinta badda sidee xiriirkii labada wadan loo sii hagaajin karaa bay kula tahay
xad baa u dhexeeya labada wadan xadka mustacmarkaa hagaajiyey labada dhinacba waxaa ku nool soomaaliya kan sudan aan la leenahay republic of south sudan labada dhinacba waxaa ku nool dad isku luuqad eh oo isku jinsi eh kan etoobiya aan la leenahay labada dhinacba waxaa ku nool dad orome eh oo isku luuqad baa lagala hadla labada dhinac kan tanzania waa saas lamid eh marka horta waa iska caadi taa waa caadi weeyaan inkastoo qowmiyadda ugu fara badan oo hadda kenya ka tirsan oo qowmiyaddooda mise qabiilkooda markii loo eega dhanka kalena ay qaran iyaga yihiin inay soomaaliya tahay soomaaliya keliya waa mid qaran buuxa ah laakiin qabaa'il kenyaan ahoo qabaa'il ugandes oo ay walaalo yihiin xaggii xagga mustacmarkii uu laba dhexdooda maray way jirtaa tanzania masayda labada dhinac bay ku nool yihiin etoobiya oromada labada dhinac bay ku nooshahay marka laakiin soomaalidu etoobiyana qaran orolmo keliya ma aha waa qabaa'il fara badan amxaariya tigrey iyo somalia isku wada jiraan laakiin soomaaliya iyo kenya waxay kaga duwan tahay qaran soomaali keliya yaa dhanka kale yaa jira waxbana kama qabno hoose runtii maanta qarannimadii wadamadii xuduudkooda wax laisku haysta maaha laakiin xiriirka labada dhinac in la ilaaliyo maadaama ay qabiil labada dhinac ku nool yihiin waxaa weeyaan waa waajib u taalla labada wadanbo labada wadanbo u taalla marka annaguna waa inaan ka waantoonnaa waxan aan u barannay oo soomaali oo burburtay oo yaryar oo tabar aanan lahayn oo itaal lahayn oo qaxooti ahaan nagula joogaan oo maaragtay sida la doono laga samaysan karo hadda isbeddel baa jira xagga qarankii wuu soo kacay wuu dhisan yahay wuu sharaftiisii iyo caalamka maaragtay uu ka sugahayaa marka waa laazim in la ixtiraamay u baahan tahay wayna dhici doontaa hadda kulley markay arrintan dhacdo baraarug baynugu noqon annaga baraarugaasna waxay qasab ku hay inaan wax badan ka bedelna xiriirkii aan markii hore aan la lahayn iyaga